magaalada beriro oo hoos tagta degmada afgoye waxay dib ugu mid noqotay dhulka shareecada islaamka lagu maamulayo kadib markii dhowaanay cabsi aawadeed uga dheelmadeen ciidamadii dowladda federaalka ah ee fadhiyey muddo lix sano ah durbadiina ay la wareegeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin bundada magaalada iyo jidadka qaarkood oo kan ou dhegla aada ku jiro ayaa furmay waxaana la arkaya xoolaha iyo gaadiidleyda iyo dadka kale oo si nabadgelya ku jirta u maraya in shacabku ay tagaan buundada magaalada beriire iyo deegaanada jiinka webiga ah ee ku hareeraysan kuwaasoo cows badan u ka baxay waa mid ka mid ah akhbaarta ugu waaweyn ee reer beriire iyo weliba deegaanada deriskooda ay isweydaarsanayaan maxaa yeelay waxaa diidanaa jiray ciidamadii dowladda federaalka ah oo halkan xero ku lahaa waana arrin cusub oo reer beriire agtooda cajiib iyo lama filaan ka ah lix sano oo halkaa neef xoola aan u imaan dad shacab ah warkii daaye maanta ari iyo lo ayaa cows qoyan waxa ay ka daaqayaan webiga jiinkiisa iyo xeradii ciidamada dowladda federaalka ah oo kaabiga ku haysa xoololeydu waxay u muuqdeen in oodin ku taagneyd ay ka fuqday waxaanay aaminsanyiin in ciidamada dowladda federaalka ah waxba aanay ka duwanayn ciidamada shisheeye gobolkaana ay ka wada howlgalaan ayna ugu horeeyaan kuwa uganda laba nin oo ari daajanaya meel webiga jiinkiisa ah kaabigana ku haysa xeradii ciidamada dowladda federaalka ah ayaa u warramay warbaahintan islaamiga ah ee alfurqaan
maha meel gaalay ahayd meel gaala maa xoola daaqa haye maha meel gaalay ahayd haye oo yaa joogay gaalaha joogto waxay joogto ma hela laakiin gaalahay joogto waa ilaahay muslimiinta aan noo xoreeya marka hadda geedahan cambaa arigaa u harsanayaa meeshaana wuu daaqayaa bal meeshaan noo sharca waxay ahayd maha meel gaalay ahayd ilaahay muslimiinta noogu keen ilaahayna ha ku guule awal ariga ma daaqsan karti maya mala daaji karin maxaa ayaa ku diiday gaal maya agtiisiyaa soo joogi karo ha maxay samaynayaa ciidamada meesha jooga soomaalida yaado waa ku dilayaan ha waa ku dilayaan ma la soo roogsan karan laakiin nimanka noo xoreeyeen ilaahay ku raha ka dhigo
hadda halkaa joogta iyo waxaa hawshaad hayso
waa arka meesha ma joogi jirno haye hadda ariga kuu daaqay maya meeshan ma ariga daaquga haye ariga yaa iska leh aniga iska leh haye ariga meeshan ma ku daaqi jiro ma daaqi jiro haye maxay ahayd sababtu yaa yaa ku diidanaa maxay ahayd sababtu wallaahi ciida ciida maa deganay haye ha hadda seed u aragtaan in arigiinu meeshan daaqayo waa si fiican u aragnaa waa ku faraxsana haye ari ariga ka waran meesha muxuu ka daaqayaa hawsa ugu daawo nabadgelyo waa alxamdulilah rabbi ma jira wax dhibaato ari badanaa meesha daaqayay goorma ariga meesha idin daaqa idinkugu dambaysay awal wallaahi sano hore sa- ma ma ma dhow adiga hadda ma xisaabi karna laakiin wakhtiyaba hore eh maalintii afraad waxaa berire maamulaya oo lagu arkaya maamulka iyo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin bulshaduna waxa ay sheegayaan in ciidankani uu u dhimrinayo halka kii hore dhibaatooyin kala duwan ay ku qabeen maasha allah xaaladada waa nabad alxamdulilaah ciidamada mujaahidiinta noo joogaan maasha allah hor iyo hadda haddaa nadiif ah magaalada jawigeeda waa isbedelay jawigeeda maasha allah alxamdulilah haddaa fiican yahay ari dhib iyo waxaasaa ka jira muxuu ahaa dhibka aad qabteen dhibka adi naagaha badanan oo la kubsanayo Kow.
iyo een, waxaa jira een, ninka iska socda oo laga shakinayo bis oo la- la jukeynayo oo shacabka oo liifkaa lagu garaacaa saas waay marka maxay u jirdilayaan marka
Eh, hoogaa wataan maxaa qoraa wataan qofkii cusub soo galo waa qabsanayaan
hadda marka een, ciidankan xarakada shabaabul mujaahidiin ayagu een, maxay sameeyeen taa bedelkeeda
wallaahi wax badanaa sameeyeen maasha allah wax dhibaa ma jiro caadi dadka maasha allah alxamdulilah wax dhib ay sameeyaan ma jiro kuwan marka een, al-shabaab ma loo dhawaa karaa ayaga waa loo dhawaan karaa caadi waay ahaa dadka ma shakinayaan caadi waaye
halkan waa bartamaha xeradii ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen magaalada berire magaalada berire waxaa ka talinaysa xarakada shabaabul mujaahidiin xerada waxaan ku arkay waxyaaba yaab badan een, waxyaabaha xerada aan ku arkay waxaa ka mid a meel xabsi ah ayaa halkan eh, ku taal amaba xabsigana markii lay sheegay waxaan u malaynayey eh, dhismo caadi ah laakiinse waa xabsi dhulka ka hooseeya si kale haddii loo dhigo eh, waa god hareeraha jawaano care een, ay ku jirtaa laga saaray korna shabaq baa laga saaray waa qabri wax yar dhiman oo meel yaroo uun shabaqa leh wax kale oo aanu ku tilmaami karayo ma garanayo hadda waa ka soo baxay ee xabsiga Ee, meeshan waa dhufaysida ciidamada Ee, dhufayska waxa uu ka kooban yahay shabaq iyo ee, jawaan weyn oo dhexda uga jira oo ar laga buuxshay jawaanka waxaa ku qoran for u n use only ayaa ku qoran oo ah af ingiriisi af soomaalina waxay noqonaysaa ee, qaramada midoobay oo keliya ayaa isticmaalaysa dad badan oo soomaaliyed waxay isweydiinayaan dowladda federaalka iyaduma qaramada midoobeyba maxaa ciidamadeeda ee, dhufays uga dhigay qalabka loogu talagalay in xarumaha qaramada midoobay oo keliya een, waardiyahooda ama staafkooda ay isticmaalaan qalabkan aan sheegayo oo jawaan u eg shabaqa ku dhex jira ruuxiisa dad baa la baxaya magaalada berire xaaladeedu waa mid xasiloon ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa maamulaya webiga oo aan soo maray waxaan ku arkay dhalinyaro ku dabaalanaysa ama wiilal yaryar oo ku dabaalanaya ciidankii dowladda federaalk ee halkan joogay wax dagaala asigoo uusan qabsan ayay habeen madow saq dhexe ka baxeen kadib markii ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin madaafiic ay ku garaaceen waxaa taas ka horreysay in subaxdii hore ee habeenkay baxayaan ka horreysay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin weerar ay kula jarmaadeen ciidamada ku sugnaa sabiid oo afgooye iyo u dhexaysa beriire muddo markaas kasii horreysana awdheegle ayaa dagaal ka dhacay kaas oo askar badan oo dowladda federaalk ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin kulaysa kuwana ay ku dhaawacday labada buundo oo labada dhinac ka xiga marka ee sabiid iyo awdheegle markii la qabsaday ayay ciidamada dowladda federaalka halkan jooga ka firxadeen waxaana la ii sheegay ciidamadaas in ay aaqirkii xamar galeen iyagoo qaab habqana ama baxsada ku tegay magaalada muqdisho dad kala duwan ayaa ii muuqanaya kuwaas oo jajabsanaya ama fuqsanaya agabkii ciidamada dowladda federaalka qaarkood sida alwaaxyo iyo jiingado iyo waxyaabo kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxaad raraysaa jiingad haye jiingada ayaa iska lahay gaalade oo ciidanka dowladda federaalka mi haa haye alool usa leede haye haa haye adigu marka goormeed halkan timid saake haye saake subaxdan iba soo gale haye haa maxaad samaysa marka kastaanaan la baxay oo alaabtan aan fanjilay haye maxaad ku dhisanaysaa xaafadeedaan ku dhisanaa xaafadada xaggee ku taallaa baadiidaan dhinacaan jirta baadiya ku taallaa haa marka yaa kuu fasaxay inaad alaabta qaadato waxay fasaxday culammada culummada haa ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ula jeedaa haa haye waxay ku dhaheen waxaad meesha ka qaadan karta ka qaado haa haye horey wax muu qaadat maya haye subaxdaan leewaay haye adiguna maxaad wadataa qaniimada gaaladan xaabsi rabnaa haye oo ciidanka dowladda federaalka laga furta haa haye alxamdulilah maxaad marka hadda qaadatay waxaan qaaday jiingadooyin waan qaatay ee maaragtay wixii oo qalab qalab ee inta yaaleen waa xaabsinay adig maxaa kamid a qalabkaad qaadatay marka qalabkuun aan qaadan waxaa ka mid ah jiingadooyin een sidoo alwaxooyin een maaragtahay tubiyaal wax walba waa qaadanay adoo meexaan yaalan ma gadanaysaa marka mase waa gurigaad ku dhisanaysaa maya gurigaan ka dhisanaa ma gaadanayo kuwo kale oo saaxiibada wax ma helaan iyagana maasha allah waa dhergeen haye adigu magaaladan ma imaan jirta awel maya ma imaan jirin haye hadda kugu horreysa haddaa iigu horeysa haye waad mahadsantaha maalintii koowaad ee magaaladan lala wareegay shacabku waxay rarteen raashinkii ciidamada dowladda federaalka ah iyo waxyaabo kale oo muhiim ahaa laakiin waxay u muuqataa in agabka halkan yaal dhaqso aan la dhamay karin sababtoo ah hadda oo maalintii afaraad la joogo weli xerad ah waxyaabo badan ayaa dhex yaala sidaas oo kalena magaalada owdheegle iyo deegaanka sabiid oo ayana xarakada shabaab almujaahidiin la wareegtay waxaa lagu arkayaa dad shacaba oo qaadanaya agabkii ciidamada dowladda federaalka ah oo ay ka carareen dadkaas oo isugu jira kuwii deegaanka deganaa iyo kuwa baadiyaha ka yimid intaba cabdulaahi soomaali warbaahinta islaamiga alfurqaan beriire